Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Baran ayaa xariga ka jaray dugsi sare oo ay Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Somaliland ka hirgelisay magaalada Rad ee Somalilan. Munaasabadda xarigalka waxaa ka soo qayb galay maamulka magaalada Rad iyo ururada haweenka, dhalinyarada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Rad. Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Baran Foosiyo Jibriil ayaa ka warmaysay xarigalka iskuulkan.
maanta waxaynu joognaa iskuulkii rad oo maanta aanu samaynayno xadhigka jarkiisii runtii iskuulkani wuxuu ahaa iskuul baahi weyn loo qabo muddana aanu macnaha ku baala jirnay sidii loo heli lahaa oo ardayda rag ee fasalla la'aantu haysay ee gelinka dambe ku dhiganayay dugsiga hoose dhexe ee rad inay maanta helaan iskuul ay u madax bannaan yahay oo uu leeyahay sekandariga rad runtii waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaa kaloo mahaddaa iskale wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud iyo dhammaan mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda somalilan oo runtii aad iyo aad iyo aad hawshaa igaga macnaha igala qayb qaatay uguna dadaalay sida ugu dhaqsaha badan in sanadka lagu dhigto iskuul cusub wayna inoo suurto gashay waxaa kaloo aan u mahad celinayaa dadweynaha ama shacabka reer radeed oo runtii si weyn u hantay ugalana shaqeeyey kambeniga iyo injineerka iyo hay-adda keer oo iyaduna runtii wax badan gobolka nagala qabatay iyagana waa u mahad celinaynaa qaar ka mid ah maamulka iyo bulshada ee magaalada rad oo kasoo qayb galay munaasabadda xarijarka iskuulka ayaa ka mahad celiyey hirgelinta iskuulka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka gudoomiyaha waxbarashada ee degmada hay-adda keer kambeniga mashruucan qodanayay dhammaan odayaasha hoyooyinka waalidiinta macalimiinta iyo ardayda dhammaan joogta halkan waxaan kusalam salam salamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام bacdal salaan marka hore ilaahay baa mahadle mar labaad ilaahay saddexaadna ilaahay baa mahadle waxaan halkan aad iyo aad uga mahad celinaynaa mahad ballaaran uga celin jeedinaynaa guddoonka waxbarashada ee gobolka guddoomiyaha degmada hay-adda keer masir siciid iyo dhammaan inta nagala soo qayb gashay xafladdan waxaan kaloo mahad aada u ballaaran uga celin jeedinaynaa wasiirka waxbarashada ee somalilan gudo- agaasimaha wasiir ku-xigeenka dhammaantood waxaan aada ugu mahad celinaynaa iskuulkan aadka qurux badan hadda aynu joogno xafladiisaynu dhigano maanta xarig ka jirayno runtii wax aada iyo aada loogu faano oo aada u qurux badan baahi aada weyn waanu qabnay aada iyo aad baanana ugu mahadin celinaynaa sida wanaagsan oo sharafta leh oo wanaagga leh oo runtii noogu keenay waxaan hadda iskale runtii aan aada ugu jeedinaynaa guddoonka waxbarashada wasiir jibriil oo baahidii iskuulkani qabay ka soo jawaabtay iyo deegaankani qabay kasoo- si fiican uga soo jawaabtay iyadoo runtii u gara- u garaacday meelo badan u martay taasoo ka ajiibana wasiirka waxbarashada isaguna aad aan ugu mahad celinayno ajiibistii uu ka ajiibay oo runtii iskuulkan uu degmo usoo baxay gobolka halkan lagu dhisay waxaan kaloo aad mahaddaa ballaaran uga jeedinaynaa injineer siciid oo hay-adda keer oo runtii ay keeneen meeshan wax aada iyo aada u sharaf badan dhismaha ay dhiseen dhismahana ay keeneen uu yahay dhismo casri oo wanaagsan ardadii baahida ay u qabtayna ka jawaabaya waayo ardaygu markuu niyadiisu u dhisan tahay niyadda uu ka- ka dhisan tahay waxbarashada ugu fudaanaysa marka aad baanu mahadda aada u ballaaran baanu ugu jeedinaynaa iskuulku marka hore dee laba fasal baanu ku dhiganaynay afar fasalna waa lahaayoo ilaa fon four fon one fon two fon three baa la ciriirid aada u weyn baan haystay dhib aada u weyn geena dambe la soo noqdo geena hore la dhigto marka waxaanu aada ugu mahad celinaa maanta iyadoo inoo dhan tahay halkan afartii fasal xafiiskii iyo istoorkii suuriyaashii alxamdulilah ee, hay-adda keer ee, agaasimaha guud ee waxbarashada guddoomiyaha ee, gobolka ee waxbarashada dhammaantood waxaanu uga mahad celinaynaa sida quruxda badan ee uga soo qayb qaateen magaalada rad ee maamulka somalilan ayaa waxaa ka jiro baahi dhanka waxbarasho waxaana iskuulkan uu kaalin ka qaadan doonaa horumarka waxbarashada ardada magaalada rad